الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا درسنا وحو كبلاابنيا آية اللحاد من سورة التحريم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاذ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين آمنوا كوا إيمانك لك هلايو يا من صدقتم بالله ورسوله واركوا إلهي رسولك سرميدو قوا إلى لي أنفسكم نففيالكين ka ilaaliya iyo wa ahliikum eheladiinaba naara naar daran war naar ka ilaaliya oo see looga ilaalinaya macsida waa in laga tago ehelkaada ku ku dardaaran kula dadaal macsida inay ka tagaan iyo ficlu daacaadka wanaagga in la sameeyo iyo daacaadka taas baa lagu sheegay cabsida ilaahay dadkiina u dardaaran khayrka amra xumaanta ka reeba callimuuhum waadibuuhum waxbara oo edbiya wa ahliikum ehelka waxaa looga jeedaa annisaau walowlaad waa dumarkii iyo caruurtii wamaa ulxiqa bihima iyo wixii la haleeshiiyey labadaas naartaasoo waquuduhaa waxa lagu huriyo oo lagu hurinayo lagu shido annaasu dad ay yihiin iyo walxijaaratu dhagaxya waxa naartaa lagu belbelayo oo lagu shidayo waa khalaa'iq waa dad iyo dhagaxyo taas baa la gelinaya oo lagu hurinaya oo shidaalu ah xaabadeedu waa waxaas calayhaa dusheeda waxaa ahaaday malaa'ikatun malaa'ig malaa'igtaasoo khilaadun dardaran shidaadun khilaadun kakan shidaadun dardaran malaa'igtaas waa zamaaniyadii weeyaan khilaad macnaha khilaad alquluub qalbiyadooda adag qof dee la naar loogu talagalay u rama u raxmadi mayaan u naxariisan mayaan qofkaas ilaahay caasiyey sida dadku u jecel yihiin binu aadamka inay wax cunaanoo wax cabbaan bay malaa'igtaana waxay u jecel yihiin qofka ilaahay caasiyey oo beeniyey inay cadaab geliyaan bay u jecel yihiin waa khilaadun shidaadun wey halkaasay ka shaqaynayaan kuwaasoo laa yacsuuna allah laa yacsuuna ma caasiyaan allah ilaahay maakii amarahum u amray ma caasiyaan allahda hadaday maada kama bedelo laa yacsuuna ma caasiyaan allah ma amarahum allah ma caasiyaan ma amarahum laa yacsuuna ma amarahum wuxuu amray uu faray ma caasiyaan malaa'igtaas wayafcaluuna waxayna falaan oo sameeyaan oo fartoomaan maa yu'maruuna waxaa la amrayo awaamirtaas bay fuliyaan biduuni imhaalin walaa ta'khiirin iyagoo aan dibdhigin una kaadin gaalada waxaa la yidhi naarta markay gelayaan waxaa la dhahayaa yaa ayuha aladiina kafaruu waryaada kuwii gaaloobadow laa tactadiruu ha cududaarannina alyowma maanta wax cududaara maanta idin waxba idiin tari maayo digniin baa wa laydiin sheegay waa laydiin soo degi waa laydiin sheegay xaq innamaa tujsowna waxaa laydinku jazaynayaa maakii kuntum ahaan jidheen tacmaluuna kuwa camal fala acmaashaas hadda maxay ahayd ay camal fali jireen alacmaal alqabiixa xumihii ay samayn jireen abaalkeedu aa maanta leedahay lana laydin dulmin maayo alyowma tujzaa kullu nafsin bimaa kasabat laa dulma alyowm ina allaha sariicu lxisaab iyagana warkooda intaasaa la dhahayaa maalintaas halkaasaa looga tegay hadda waxay soo camalfali jireen way ka wada naxayaan ilaa waa waxooda xun oo aan fiicnayn yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii kalena laba yaa ayuha aladiina weeye waa kala duwan yihiin iyana tanaa loogu dhawaaqaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo tuubuu noqda ila allaahi ilaahay u toobadkeena towbatan tuubuu towbatan towbad toobad keena towbadaasoo nasuuxa saadiqo ah run ah khaalis ah daacad ah dhab ah sayid cumar baa la weydiiyey atooba nasuux waa maxay waa inaad toobad keentid buu yidhi dembigiina aadan ku noqon kamaa laa yacuudu labanu ilaa darci saan caanuhu candhadii laga lisay ugu noqon taa weeyey culimmadu waxay dheheen attoobatu nasuux toobada nasuuxadaa saddex shardi midda laga helay wey aliqlaac can dembi dembigii oo laga fuqo kow wanadam calaa maa xada wixii qofka ka dhacay oo ka qoomamooda labo waalcasmu calaa cadami alcawdati ilayhi go-aan inuusan dib ugu noqonayn waka waa xagga rabbi markay ta xaq binu aadan hadduu meesha yaal waxaa lagu darayaa mid afraad oo ah raddu lmadaalimi liasxaabiha dulmigaas ciddii lahayd yaa laga dulmiyey in loo celiyo wuxuu dilay wuxuu dhacay wuxuu xantay wuxuu kharibay binu aadam weeye binu aadamkuna waa shaxiixo waa baqiil wixiisa waa u baahan yahay inuu xaqooda u celiyo wey toobadaas shuruuddaasay leedahay casaa rabbukum rabbigiin wuxuu xaqiiqo ku yahi wuxuu mudan yahy an yukafira inuu dhaafo cankum xaggiinna sayi'aatikum sayi'aadkiinna xumaanyaalkiinna waxaa xaqiiqaa weeye casaa rabbukum rabbigiin xaqiiqa wuxuu ku yahay an yukafira inuu dhaafayo cankum xaggiinna sayi'aatikum waa dadkii toobad keenay allaha cadiimkaa idaa wacadda wafaa markuu shay yabooho waa oofinaya wayudkilakum an yukafira ku xir cankum sayi'aatikum oo wayudkilakum idingeliyo jannaatin jannooyin oo tajri ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda alanhaar webiyaal yowma maalina idingeliyo wayudkilakum ku xir yowma maalina uu idingeliyo laa yukhzi llaahu ilahay usan hoojinayn annabiya iyo waladiina kuwa aamanuu macahu ama waxaa dhahdaa yowma laa yukhzi llaahu nabiya wadkur ka sheekay yowma maalin laa yukhzi llaahu ilaahay usan hoojinaynin annabiya nebiga iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu maciisa rumeeyey macada haddaa aamanuu ku xidhi ama waladiina kuwana uusan hoojinayn ilaahay aamanuu rumeeyey macahu xaali nebiga maciisa yihiin ama m yowma maalin ka sheekay laa yukhzi llaahu ilahay uusan hoojinay annabiy ciraabaadku waa baran yihin waladiina xagga u goosa marka waladiina kuwa aamanuu rumeeyey macahu nebiga maciisa nuuruhum kuwaa nuurkoodu ama waladiina kuwa aamanuu rumeeyeyna macahu xaali yihiin nebiga maciisa nuuruhum nuurkoodu yascaa wuxuu soconayaa bayna aydihim hortooda iyo wa biaymaanihim midigyaalkooda gadaalkooda iyo hortooda iyo bidixdooda iyo midigtooda nuur baa soconaya kaydaati alqamari fii sawaadi leyli sida dayaxa iftiinkiisu mugdiga hameenka meesha uga saaro oo kale nuur baa u baxaya dad siiqaan baa meesha hadhau mari doono hebel iyo hebel sa halkaa loo fadhiyo o kale nuurkii baa u baxaya ilaahu naga nagu dar waa dadka ahlu nuurka weeye ee nebiga raacay calayhi salatu asalaam oo nebigaaba la weydiiyey sideebaa ummaddaada maalinta qiyaamada uga garanaysaa ummadaha kale markaasuu wuxuu yidhi innahum ya'tuuna guran muxajaliina min aahaari alwuduu' iyagoo xubno gargaran oo wejiga biriir ku leh oo nuuraya imaanayaan weesaday weysaysan jireen awgeed kuwaan weesaysan oo haddii weesaba lagu soo kari waayey oo aan ahlu salaadkaba ahayn haddii waa nuur male waxaas nuur male ma maqasha nuur male kuwaas leanna meeshii nuuri lahaydba weligood maba weysaysanba ya waman lam yajcal illaahu lahu nuuran famaa lahu min nuur qofkaan ilaahay nuur siin waa nuurlaawe nuur male nuuruhum yascaa bayna aydiihim wa biaymaanihim nuuruhum nuurkoodu yascaa wuxuu soconayaa bayna aydiihim iyo wa biaymaanihim hadda qofba nuurku inba u jooga qofbaa gomadaha hoostooda keliya u ifaysaa toosh eberkiisaa qof watoo kale aan nuur badan lahayn qofbaa xoogaa hortiis qofbaa aag dhan u ifaya qofbaa dhinacyadoo dhan welalaha u tah qofbaa waa in weeyaan yaquuluuna waxay ku qowlayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyo atmim noo taam yeellanaa annaga nuurana ilaah nuurka iyaga noo taamiya saasay dhahaya waa goorma ducadan waxay ku ducaysanayaan bale xiina adfaca allaahu nuura almunaafiqiin munaafiqiinta nuurkooda markay la baktiyo waxba ay waayaan yaa oo ayagii lahaa war na suga naqtabis min nuurikum aan nuurka xoogaa idinka qaadanne aan idinla ibsanne markaasaa qiila rijicuu waraaku war gadaal u noqo u noqdo faltamisuu nuuran xaggaa ka doonta waxbaa heli mayaan gem baa la dhigaya markaa dem baa wixii o dhan marka saas la yidhaahdaba iyaga nuurkooda waa waxba ma arkayaan awal nuurkii muuminiinta u ifay markaasna war nookaasoo na suga aan nuurka idinla qaadanne markaasaa kuwaan markay arkaan kuwaan dem looga dhiga lambadihii laga damiyey bay dhahayaan rabbanaa atmim lanaa nuuranaa ilaa naga noo taamiya waqfir lanaa noo dhaaf innaka adigu ilaahayow calaa kulli shayin shay dhammaanti qadiirun ilaahu baa tahay shay kas mid qaadirka oo awooda ayaa ilaahayow tahay sidaasay dhahaya ajaa'ibtaasay leeyihiin dadkan dadkaa muuminiintaa wey oo ilaahay nicmadaas siiyey oo u kaalmeeyey dee halkan bay ku dadaaleen iimaankooda iyo camalkooda saalixa iyo cibaadadooday ku dheganaayeen dulmiga iyo xumahay iska ilaalinayeen toobadkeenkooda iyo khayrkoodaa badnaa dee toobadkeenkuna ilaahay qofka toobaddiisa waaba aqbalaya intausan qarqarada gaarin dhuunyeeriska intausan gaarin waaba la aqbalayaa toobadkeenkiis nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuhannaas tuubuu ila allah ummadahan ilaahay u toobadkeena anigu ilaahay waxaan u toobadkeenaa maalinkii miata maratin boqol jeer xadiidka imaam muslim wey xadiidka bukhaarigana wuxuu ahaa tuubu ilayhi fi lyowmi akar min sabciina mara toddobaatan jeer ka badan baan maalintii ilaahay u toobadkeena war ilaahay u toobadkeena toobadna suuxa ee wanaagsan taa la imaado qaala tacaala yaa ayuha nnabiyu nabiyullaahi maxamed oo nebigaanu jaahid la jihaad alkufaara gaalada la jihaad waa maxay seef kula jihaad iyo waran iyo hub waxa haysat waalmunaafiqiina munaafiqiintana iyagana jaahidilmunaafiqiina kuwa munaafiqiintaana maxaa lagula jihaadayaa bilburhaani waalxujaji xujooyin ayaa iyaga lagula jihaadaya iyaga haddee lama laynayo imaan bay ku dhawaaqayaan xagga daahirka muslimiin baan nahay bay leeyihin iyagana hadde xujadaa lagu duloogaya waqludka kanow oo ku adkow calayhim dushooda raxmad iyo dabac hawla ha kula tacaamulin kuwaas waqlud calayhim baa le wa ma'waahum hoygooduna jahannamo naarta la yidhaahdo weeye wa bisa alla baas lahaaye wa bi'sa waxaa baas lahaaday almasiiru marjiciyo meel loo ahaadana jahannamo ayaa u baas lahaatay alla meeshu liidataa weeye ilahay baan ka magan ilah baa kaa magan waxaa laynoo sheegayaa marka tusaalaa layna siinayaa labadii tusaale kii hore weeye tusaalahan oo gaalada tusaale u ah inaysan wax qaraabanimaah iyo xididnimo iyo nikaax ciday ka dhexaysay waxba aysan isku tarayn waxaas maalinta qiyaamada ma shaqaynaya camal saalixaa shaqaynaya qaala tacaala ilah wuxuu daraba allaahu ilaahay waa yeelay maalan waa mafcuulkii labaadoo waa la soo hormariyey waa lilihtimaam baa loo soo hormariyaa daraba allaahu bimacnaa jacal laba mafcuul sii marka ilaahay waa yeelay maalan buu yeelay liladiina kuwii buuna u yeelay kafaruu gaaloobay imra'ata nuuxin iyo wamra'ata luud buuna tusaale uga dhigo imra'ata nuuxdaasa mafcuulka hore weeye daraba allahu ilaahay waa yeelay imra'ata nuuxin nebi nuux xaaskiisii haweenaydiisii wamra'ata luudin nebi luud haweenaydiisii maalan baa ilaahay tusaalow ilaahay uga dhigay liladiina kuwa kafaruu gaaloobay laba nebi weeyaan iyagu labadooda xaas tusaalaa laga dhig yay la nool yihiin laba nebi kaanataa labadaas dumarkaaye waxay ahaaye ahaadeen taxta cabadayni laba addoon hoostood oo min cibaadinaa addoommadayada ka mida kuwaasoo saalixayni wan wanaagsan laba nebi oo sharaf badan oo nebi nuux iyo nebi luud la kala yidhaahdo ayay hoos joogeen addoommaa lagu tilmaamo cajabtooda arag min cibaadinaa idaafada sida ilaahay iskugu tiiriyey arag fakhanataahumaa labadaas haweeney labadaa nebi way khayaaneen khayaanadu maaha khayaano oo gogol dhaaf ah iyo arrimo la xidhiidha dhankaas nebi xaas oo qaba arrintaas maba samayso noocay tahayba waa xagga iimaan la'aanta iyo gaalnimaday la yimaadeen iyo dhankaa weeye fakhanataahuma falam yuqniyaa labadii nebi ma deeqin canhumaa labadoodii haweeney min allaahi min cadaabillahi ilaahay cadaabkiisii shay-a waxbana haddee qofku cidoo wax u toro xaaskiisa iyo dadka saa ugu dhowaaba kow ka ahaan lahaa laakiin labadaa nebi waxba kama deeqin labadaas dumar ah markaas anigu wax kastaba aan sameeyo qofka hadduu yidhaahdo hebel oo saalix oo wanaagsan baan xidhiir la leeyahay ama idhalay ama la noolahay ama qoys diineed iyo khayr baan ka soo jeednaa isaguna uusan habboonayn kabow tari mayso dadka wanaagsan baa wax isku tari lahaa kuwaani mada weeyaan waqiila waxaa loo yidhi bimacnaa taquulu lahumaa labadaa dumarkaas naarta malaa'igta ka shaqaysaa waxay ku dhihi doonaan maalinka qiyaamada udkhulaa gala annaara naarta maca adaakhiliina kuwa gelaya la gala kuwa gelayoo naarta ku arooraya la gala oo kula aroora saasaa la dhahaya waxaa tusaalahan weeyaan qofna inuusan qaraabanimo iyo ehelnimo qiyaama haddii la tago cid wax ugu tari karin mar haddii uu xun yahay ay diinta ku kala tagaan taasi waa tusaalaha koowaad wey khayaanada la sheegayana waa khayaana fiddiin eh khayaana filcirdi xagga nasabka iyo gogosha iyo ilmaha iyo la xiriir dhab ma aha ciddii taa la aadana waa lagu gafxukumay mufasiriinta qaarkood labadaa nebi sidaas baa labadaa xaaso ay qabeen ay ahaayeen iimaan la'aan hadday noqdeenna naartaas bay ku waarayaan labadaa haweene xaalkooda halkaasuu mar gabdhaha boon maysan ahayn maca daakhiliin baa layidhaha kuwaa gelaya la galaaliya aayaddaani qadacad haadihil aaya aayaddan waxay jadhay damaca man yartakibulmacsiya dembi qof koraya damaciisa oo damcayo an yanfacahu salaaxu kayri cid kale wanaageed inay wax u tadho wakaas isagoo xumaan sameeyaa diinta ay ku kala tageen kana wanaag sameeye uu yahay ehel kasta iyo qaraabo kasto ay yihiin waxba u tarmaysa wey waqiila dkhula annaara maca addaakhiliin tusaalihii hore halkaasaa looga tegay wadaraba allaahu ilaahay wuu yeelay maalan maal kalow yeelay liladiina kuwiina maal u ah aamanuu rumeeyey imra'ata fircawn baa maal ilaahay ugu yeelay uga dhiga waa sidii oo kalena mafcuulkii kii hore iyo kii dambe sidii baa loo soo hormariyey maal waa mafcuulkii labaad ah tan maxay maal u tahay qofka mu'minkaa wax dhiba inaysan ka soo gaarayn qofka qaraabadiisaa hadduu gaalnimo ku baaqi yahay mar hadduu isagu mu'min yahay waxa weeyaan wax dhiboo soo gaaraya ma leh ilaahay tusaale wuxuu uga dhigay kuwa mu'miniintaa maal loo sameeyey oo loo maal loogu qadaray imra'ata fircown ninkii fircoon la dhihi jiray haweenaydiis gabadhan iyay hoos joogtay taxta acdaa acdaa illaahi cadowyada ilaahay kan ugu cadowsan bay hoos joogtay jannada meelaha u sareeyaa lagu abaalmariyey aasiya soo ma ahayn aasiya bintu musaaxin baa la dhihi jira dee xilligaas nebi fircoon joogay nebi muuse la soo dirayoo nebi muuse waa iyadii rumaysay iyadu fircoon baa arrintii gaadhay soo hala dilo haweenaydan saa ilaahay sharkiisii waa ka badbaashay marka haweenaydan wanaagsan xiriirkay fircoon la lahayd ama la noolayd wax dhiboo ka soo gaaray ma jiraan isagu waa min akfar اlkaafiriin inta kufriyada kan ugu kufriga badan gaalkaasu ahaa taasaa tusaale looga dhig id wakti qaalad ay tiri haweenaydii fircoon rabbi ilaahayow ibni lii ilaahw ii dhis cindaka adiga agtaada beytaa guri guri waa tanwiintu guri weyn oo sharaf leh ilaahayow filjan beytkaasoo ka sifee oo filjannati ahaaday ilaahayow guriga halkaa iiga dhis waxaa la yidhi maa axsana hada alkalaam alla hadalkaani maxaa ka wanaag badan faqad ikhtaarat iljaara deriskiibay dooratay qabla daari daartii iyo guriga ka hor deriskiibay dooratay ilaahayow ata adiga agtaada weeye meeshaan rabay tiri deedna ka bacdi bay daartii iyo jannadii sheegtay ibni li cindaka beytan cindaka beytan oo fi ljanna waxaa la yidhi ninkan fircoona afar dhakow ama afar awtaad fircoon dilowtaad soo maahayn afar tiiroo buu lahaa balaayada yarkaada dhulka ku mudana markaasuu labada gacnood iyo labada lugood ku kala xidh markii ay iyagu saa u xidhaan oo halkaa dhigaan malaa'ig baa inta u timaado u hoos hoos uga dhigta meesha saa gurigay jannada ku lahayd baa la tusaa qoraxdaasi iyo wejiga u saaraya markaasay waxay dhahdaa ilaahayow ducadaanay akrisata beytan fi ljanna kaa raba wanajinii ilaahayu iga badbaadi min fircawna fircoon iyo wa camalihi shaqadiisaba ilaahayow fircoon iyo shaqadiisaba iga yaa iga najee wanajinii ilaahayow iga najee min alqowmi qowmka aldaalimiina qolada daalimiintana ilahay iga badbaadi markay saa ku bariday xasanulbasri wuxuu yidhi ilaahay waa badbaadiyey badbaadintii u ajo badnayd dee jannadii baa lagu abaalmariyey ta'kul wa tashrab wa tatanacam jannadiiba iska cunin iska cabin iskaga raaxaysanaysaa maamuus iyo wanaag baa ilaahay ku karaameeyey subxaanahu wa tacaala gabadha iyadu mu'minaddaa bay ahayd oo cajabta badan oo iimaanka leh waxaa laga qaatay baa la yidhi ilaahay in la magan galo iyo badbaado in la weydiiso dhibaatooyinka iyo mixnaduhu markay jiraan arrinkaasi waa min siyari saalixiina wa sunani alambiyaai waalmursaliin dadkii saalixiinta iyo mursaliinta iyo ambiyada wadadoodii weeye qofku ilaahay xaggi u cararo ilaahu badbaada yidhaahdo sidaa uu la yimaado marka gabadhaas iyadoo sidaasa oo ninkaas noocaasa imra'adiisa ahayd maamuuskaas baa ilaahay siiyey iyo derajadaas iyo jannadaas waa tusaale cajaa'iba iyaduna wadaraba allahu maalan liladiina aamanuu imra'ata fircawn marka waxaaba la tilmaamaa dee ninkani inay muskalo nooleed iska agjoogtayn mooyaane wuxuu ahaa nin ciniin ah oo xaasaska iyo utegiddooda ama ka duqoobay ama ka tabargabay amaba iska ciniin ah waa iskala nooleyd baa la tilmaamaa xaalkeedu sidaas buu ahaa baa layidhi taas muuminiinta tusaalaa looga dhigay wa maryama gabadha maryamo la yidhaahdana tusaalaa looga dhig wadaraba allaahu maalan liladiina aamanuu sooma hayn kuwa iimaanka le waxaa kaloo tusaale looga dhigay maryama oo ah ibnata cimraan cimraan gabadhiisa waa tusaale labaad allatii maryamadaasoo qur-aanka magaceeda ilaa toddoba meelood baa lagu sheegay maryamadaani gabadh cajo badan wey axsanad wanaajisay farjahaa xafiday weeyaan xumaan oo dhan bay ka ilaalisa ragna ismaba aragba xaaraan iska badaaye xataa xalaal oo yahuuddu iyo waxay sheegaan oo nebi ciise aflagaadhaynayaan iyo zinada iyo balaayada ay ku qadfaan waa buhtaan iyo brobagando fanafaknaa waan afuufnay fiihi dhexdiis cudwigaas ama xubinkaas ama farjigaas min ruuxinaa ruuxda yada xaggeed oo ruuxdaas jibriil jeebkeeda daloolkiisa fantaxda baa halkaas baa looga afuuf arrinkaas baa gaaray uur bay qaaday saasay noqoto diriceeda jeebkeeda in looga afuufo nebi ciisaa uur galay wasadaqat gabadhaas waxay rumaysay waa maryame bikelimaati rabbihaa rabbigeed kelimaadkiisa iyo wa kutubihi ilaahay kutubtiisa samaawiyadaah ayay rumaysay gabadhaani waa waa maryama waa ina cimraan weeye marka gabarh cajo badan bay ahayd waa nebi marka u yimid jibriil wuxuu ku yidhi innamaa ana rasuulu rabbiki liahaba laki gulaaman zakiya ayuu ku yidhi dee qur-aanka mar waxaa la yidhi fanafaknaa fiihi marna waxaa la yidhi fiiha gabadhaasi waa maryama marka gabadhaa mudiicadaayo daacadaabi ah fanafaknaa fiiha ama fiihi suurat اlambiyaa fanafaknaa fiiha maryamadaas marka iyana sidaasay tusaale u tahay muminiintay tusaale u tahay ilaahay bay rumaysay wa kutubiina way rumaysay wa kaanad maryama waxay ahaatay min alqaanitiin kuwa qaanitiinta tiradooday ku jidhaan kuwaasay ka mid tahay almudiiciin almuctakifiin fi lmasjid alaqsa ama min alqaanitiina min almusalliin gabar cibaado badan oo daacada bay ahayd marka dee cimraankaani maaha cimraankii oo nebiyullaahi muuse iyo dhalay ee waa halkaa iyo tarankaa weeyaan iyadu haaruun bay maraysaa nebi muuse walaalka ah gabadhan hadda lama dhihin kaanat min alqaanitaati oo siiqadii dumarka lagu keeni jiray lama dhihin ee waxaa la yidhi min alqaanitiina raggii baaba la qallibay dumarkii baa laga qallibay waxay ka dhigan tahay bari waxaa la isdareensiinayaa anna daacataha gabadhan daacadeedu inaysan ka yarayn can daacaati rijaali ragga cibaadadooda rag aad u cibaadaysa gabar daacada kula mida weeye markaasaa min alqaanitiina baaba laga cabirayba wasadaqat markii la yidhi waa rumayntii weeyaan bikalimaati rabbiha wa kutubihi wa kaanat min alqaanitiin dee waa gabdhahaas hadhow jannada lagu abaalmarinayo oo cajaa'ibkaah ayay ka mid tahay marka waxaa la tilmaamay oo halkaa ku jira dadka wanwanaagsan iyo abaalmarintooda iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu macooda u yahay iyo siduu ilaahay ugu kaalmaynayo intuba meesha waa ku jira labadaa tusaalena waxaa la yidhi waa laba tusaale oo cajo badan oo laynoo tilmaamay marka suuratu taxriim suuraddii halkaas baa la keena xadiis baa wuxuu odhanayaa bukhaari iyo muslim baa wariyey ragga kamala min arijaali kaiirun ragga kuwa badan baa kaamilnimo gaaray laakiin dumarka kaamil ma gaarin ilaa aasiya oo imra'atu fircoona kow maryama oo bintu cimraan labo khadiija bintu khuweyli saddex saddexdaa markuu nebigu shege wuxuu yidhi wa ina fadla caaisha cala nisaa'i caaisha dumarka kale inta ay ka sarrayso ka fadli hariidi calaa saa'ir acaam cunada hariidka la yidhaahdo hilibka yaryaree laisku jarjaray iyo rootiga iyo waxa noocaasoo laisku suqaareeyey se uga fiican yahay cunooyinka kale bay iyana dumarka kaleo dhan ay ka sarraysaa caaisha radia allaahu canha wa ardaaha iyana xaalkeedu sidaa weeyaan سبحانك لا علم لنا إلا ما ألهمتنا إلهاما إني إذا ما قد ختمت ختما أقول يا اللهم يا اللهم والله سبحانه وتعالى على مستوى